ganacsatii ganacsatada dhinaca ganacsatada iyo waxa xilsaafka dhinaca dawladda maaha markii hore horta ganacsatadu waxyaabaha ay ka boodeen waxaa kamid ahaa in cuntada kaankala ahayd oo aanu besada keenay kuwaas soo ahayd inay cuntada eegaan saasmadee waxyaabaha wax kasta oo soo kordha waayo dalka waa dhigtay waxa ka socday in waxa la keeno waa la socotaa bidaacadaha waa la socotaa dalka la keeno dee taa in la baaro horta taas miday ahayd oo waxay ka doodayeen ii sheegeen khadsiyaad iyo waxaas lagu soo dalacayo dee maadaama si adeeg loo qabanayo cuntada lagu baarayo way diideen oo xoogaa bay ka keeneen hase yeeshee waanu xalinay tan labaad waxa weeye dhinaca dekeda oo maamulkeeda hadda maaragtay maamulaan qolada biano ama dubay oo iyaga laftigooda dee iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo marka sababaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheegde maamulka isbedelaya ama soo kordhaya waad garanaysaa de wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka qabaa sas waxyaabaha kusoo kordha sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xoogaa dhinaca khilaaf maaragtay yidhahdaan ganacsadu maaragtay waxaan u bixinayna ama saan yeelimayno laakiin fikada dawladdu waa ka furan tahay dhinaca dawladda shacabka in wax loo dejiyana waa waa wax qatab ah wax dhinaca iyaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dekadaasi waa u xidhan tahay aan oran karaa ma jirto laakiin qaar
waayahay laakiin ganacsatadu waxay hal mid hal hal mid hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu eighty percent oo dekeda maamulkeeda mostly waagii hore iyagaa lahaa marka de waa la wareejinayaa maamulki waa la saxaya dhinac amnigaa la saxayaa soogelideedii baa la saxayaa shuruucdeedii baa la saxayaa shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanayaa la saxayaa waxaasoo dhami waxay leeyihiin waxay leeyihiin maaragtay sababo badan wax lagu bedelaya waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa odhanaya oo ku andacoonaya in lagu kordhiyey canshuurtii dekeda laga qaadi jiray ayna sidaas u sameeyeen in ay shaqo joojintani ku dhaqaaqaan oo dekeduna hawsheeda ay sidaas ku xidhanto bal ka waran arrintaa jamal arrintaas wax canshuura dawladda kordhisay ma jiro dhinaca wax ka kordhaan ama sideedaba maaragtay dekeda waa dhinaca adeeg adeega qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo wax waa lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolaa tansiis kula galnay wax cad weeye way ka warayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dallaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin laha ama ama ama dawlad ama mataqaana isheeg iyagaa iska bixin lahaa jeefka iska bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dee way bixin lahaaye taasun baa ku kordhay taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysaa runtii ma jirto hadda adigu toban dollar kharajka iska bixin jirtay oo aan tobankii dollar kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan umalaynayaa taa lafteeda inaanay wax mushkilada lahayn laakiin waxa weeye in waxa wax waa wax weeye calculation iyo bahalkiya laakiin wax aan oran karo wax weyn baa dekada iska bedelay oo mataqaana systemkeeda iska bedelay waa systemkii accountabilityga iyo la xisaabtanka waayo waxa adigu qabsan jirtay markaad tiraado anaa qabanaya dee waad isku garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegaa ma jiro marka ganacsatada odhanaysa shirkadan p n o ee dekeda lagu wareejiyay iskalana d b well ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay kusoo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray labaiyo toban kun oo dollar hadda waxaa laga qaadaya toddobiyo toban kun oo dollar sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray lix waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo labaiyo toban kun oo dollar ah arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay dekedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la eg ay kusoo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirto miyaalada horta horta midagow waxa eegdhigay ganacsatada lacagta lagu soo dalacayo waa lacagta khadsiyaadka ay dekeda haddaba ka baxa oo iyagu bixiyaan umalayn maayo faraq weyn oo la oran karo waxaasi waa faraq weyn oo waa maaragtay waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountabilityga iyo xisaabta waa waa isbedelayaa oo de wuxuu markaan adigu shaqadii ku qabanaya urjagsi waa wa wa wa waa ku xisaabinaya ama aan kabenisi yaraado shaqadii qabo laakiin wixii anaa qabsanayo oo anaa maamulanayo dasadii taa waa la joojiyey waayo maamul baa maamul baa loo sameeyey waadna garanaysaa marka wax laga wareegayo oo wax adiga aa maamuli jirtay oo adiga aa qabsan jirtay lagaa wareejinayo de wax badan oo isbedela waa kugu imanaya laakiin sidaa ii sheegaya jamaal oo wax weyn oo aan oran karo oo difference weyn oo ay hadda aada u xisaabinayaan ma arko anigu waa waa ha yimaadeen haddii ka xisaabtamayaan hala xisaabtameen ha yimaadeen dekeda dekeda waa furan tahay laakiin deked sideeda loo haynayo dekeda lacag baa la gelinaya maalgelin baa la gelinayaa waxa weeye maalgelinta la geenaya sistamkeedii iyo maxaa amnigeedii iyo maamulkii dhaqan xisaabeed ama maaliyadeed oo dhan baa isbedelaya accountability baa imanaya la xisaabtan baa imanaya yacni qofka bini aadamka ahi shayga dekeda kasoo dega ilaa inta uu kaga baxaayo maxaanku irahda geedka dekeda waa la yaqaanaa waa wax macruufa wax kaloo la xisaabinaya ma jirto qofka waxa weeye jaarska ama qaradka la siinaya waa waxay bixin jireen wax faraqoo udhexeeyaana ma jirto waa tahay marka ama aad haddaan u dhigno sida aad adigu sheegayso ah in hawshii dekeda isbedeshay darteedii laga yaabee howlihii kale inay bateen oo maadaama shirkad kale lagu wareejiyey isla xisaabtan iyo waxyaabo kale tasiilaad kale ay yimaadeen lacaguna ay sidaas ku bateen sidaad aan warkaaga ka fahmay haddii sidaasi ay dhacdo in lacagtii markii hore ganacsatada laga qaadi jiray lacag ka badan lagu soo rogo ayaguna sow lagama yaabo in maciishadii ay lacag kala saartaan oo dadweynihii dabadeedna dhibaato ay meeshaasi ka timaado may taa maaha kharajkan hadda lagu soo rogi waa kharaj awalba bixi jiray maaha kharaj waa kharaj awalba saaraa weye badeecaddan waxa ka hadlaya maaha wax cusub oo dusha laga saaraayo oo iyaga laga saaraayo maaha waxna waxa weye wax hoolaa fuulaya waxna waxa weye wax gaadiidka fuulaya iyo aan la isku khaldin wixii shaqo la qabtay waa baxaysaa wixii kharajku ahaa ama u ahaa cashuurta waa cashuur one dollar isku bedelaya oo cashuura oy dowladu kala siiba jirto yaan la isku khaldi somaaliya boor chartka adeega qofka loo qabanayo markabka loo qabanayo waxa loo qabanayo iyo cashuurta yaan la isku khaldi tani waa adeeg wey hadda dekadu hawsheedii way xiran tahay oo howl kama socoto maxaa xala hadda xalku muxuu yahay waxa weeye de xalku waxa weeye haddaan dhigi jirin ganacsatada dadka waxooda inay maradan lahaa waxooda la degaan dadka maaragtay gaadiid laydahayna dadka inay waxooda u daayaan oo maaragtay de dadkii badeecadaha usaaraa dadkii badeecadaha usaaraa oo dhiban baa jira waa dadkii aada iyo aada noo dhibay ilaa maanta waayo haddaad tidhaahdo xoolaha qofka waa kaa haynaya anaa haysanayo dejin maayo de ninka shacabkaa la dhibaya wey waa ninka wax soo rartay wey ninka la dhibaya dhibtahay marka runtii waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer puntland ama reer boosaaso inay dadka alaabtooda u dejiyaan